aan ku horreynaya xiisadda ruushka iyo ukrain dowladda maraykan ayaa sheegtay in duulaan uu ruushku ku qaado dalkaasi ukrain uu dhici karo xilli kasta waxaana madaxweyne jo biden ugu baaqay dadka maraykanka ee ku sugan ukrain in si dhaqsi leh ay uga soo baxaan halkaasi warbixintan waxaa noo hayaa nuur xasan nuur
isaga oo ku sugnaa magaalada melbourne ee dalka australia ayuu xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken maanta sheegay in ruushiya ay ciidamo kale oo tiro badan geysay xadka ukrain blinken ayaa ka digay in duulaanka moscow uu dhici karo saacad kasta inta lagu guda jiro ciyaaraha olimbikada jiilaalka ee lagu wada inay soo xirmaan labaatanka bishan februaayo waxaanu joognaa daaqad halkaas oo uu duulaanku ka bilaabmi karo wakhti walba marka aan sii caddeeyo waxaa ku jira inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada si fudud markaan u dhigno waxaan sii arkaynaa calaamado dhib badan oo muujinaya korarka ruushka hadalkiis wuxuu dhinac iska dhigayaa soo jeedintii ahayd in moscow ay sugi doonto ilaa inta laga soo dhammaynayo ciyaaraha olimbikada xilliga qabowga ee hadda ka socda magaalada beijing si ay uga baaqsato inay ka caraysiiso shiinaha oo hadda xulafo la ah ruushka blinken waxa uu ku adkaystay in maraykanka uu si xoog leh u doorbidayo in khilaafka kala dhexeeya ruushka lagu xaliyo dariiqa diblomaasiyadda hadalka blinken ayaa yimid xilli madaxweyne jo biden uu ku booriyey dadka maraykanka ah ee ku sugan ukrain inay si deg deg ah uga soo baxaan halkaas taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa saansaanta dagaal ay suurtagal tahay inuu ka dhaco ukrain biden ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey t v-ga m b c ee dalkan maraykanka sida ay sheegeen militariga iyo sirdoonka maraykanka ciidanka xoogga ruushka ayay suurtagal tahay inay duulaan buuxa ku qaadaan ukrain islamarkaana ay taangiyada moscow ay muddo siddeed iyo afartan saac gudahooda ku gaari karaan caasimadii ukrain ee kiev dhinaca kalena faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kulankii dhowaan moscow ku dhex maray madaxweynayaasha faransiiska iyo ruushka wararka ayaa sheegaya in madaxweyne emmanuel macron uu diiday codsi uga yimid kremlinka oo ahaa inay ka qaadaan baaritaanka covid ka hor inta uusan la kulmin madaxweyne valadimir putin ilawareedyo ku dhowdhow madaxtooyada faransiiska ayaa sheegaya in sababaha ay u diideen baaritaanka covid sagaaliyo toban ay tahay iyaga oo ka baqay in ruushka uu qaato tijaabada d n e-ga ama hidisidaha madaxweyne macron arrintaas ayaana keentay in labada madaxweyne ay isu soo jirsadeen masaafo dheer intii uu socday wadahadalkii dheeraa ee ay toddobaadkan ku yeesheen xarunta madaxtooyada ruushka ee kremlinka ee ku taalla magaalada moscow ruushka ayaa kallaabashada weerarka ukrain ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ku jiraan in reer galbeedka ay joojiyaan isku fidintooda bariga yurub iyo in ukrain aysan ku biirin nato
maxadsanidkaasi wuxuu ahaa nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintaasi soo jeedinayay magaalada beledweyne